booliska faransiiska ayaa qaab xoogan oo dad badan ay ku tilmaameen arxan darro ku dumiyey xeryo qaxooti oo bulaal ka samaysan kuna yaala bartamaha magaalada baris iska hor imaad ayaa dhex maray ciidamada ammaanka iyo muhaajiriinta halkaasi ku sugnayd waxaa iyaguna goobta joogay dad taageeraya dadka qaxootiga ah wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa fariin uu ku qoray bartiisa twitter ku tilmaamay muuqaalada warbaahintu ay bahaysay wax laga naxo waxaana uu ku amray in booliisku ay warbixin buuxda ay ka soo siiyaan arrintan wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray teendhooyin badan ayaa laga dumiyey fagaaraha jamhuuriyadda ee the balas de la republic iyadoo booliiska mararka qaarkood ay isticmaalayeen awood xaddaaf ah muhaajiriintan aan haysan hoy ay degaan ayaa warbaahinta u sheegay inay ku khasban yihiin inay ku noolaadaan wadooyinka magaalada dad iskaa wax u qabso u caawiya dadkan qaxoontiga ah ayaa isku dayay inay kala dhex galaan muhaajiriinta iyo booliiska iyagoo ku qaylinaya halkudhigyo ay ka mid ahaayeen dadkao dhan aqoonsi iyo waraaqo sharciga ha la siiyo booliiska ayaa markii dambe isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa waxaanay dadka la dhacayeen budhar iyaga oo eryanaya muuqaaladan oo warbaahinta laga baahiyey ayaa keentay in dad badani su-aal ka keenaan xoogga ay booliisku isticmaaleen siciid ciro waa falanqeeye arrimaha faransiiska ah oo degan magaalada baariis waxa uu iga warramay xaalku sida uu ahaa walaal cabdi xaafid aad baad u mahadsan tahay isbuuci hore aanu soo dhaafnay ayaa qaxooti aada u fara badan waxay ka samaysteen hooy iyo deegaan meel u dhow garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada baariis ee la yidhahdo stade de france agagaarkiisii kadibna booliskii baa meesha ka kaxeeyey dadkii soo galootiga ahaa oo hoolal waaweyn iyo hoteelaa la geeyey xoogaha dagaal iyo buuq baa ka dhacay oo waxay isticmaaleen awood yar ay dadka ku kala kaxeynayaan tii ayadoo ay jirto ayaa haddana maalintii shabtida waxaa dalkan ka dhacay mudaaharaad aada u weyn oo looga soo horjeeday sharcigii dowladda baarlamaanka horgeysay oo awood dheeraada lagu siinaya ciidanka booliiska xilliga uu howlgallada ku jiro inaysan dadka saxafiyiinta iyo dadka caadigaba aysan sawiro iyo video toona aysan ka qaadi karin booliiska marka hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo saxaafadda ayaa mudaaharaadyada soo qaban qaabiyey maalintii shabtida dhacay ayagoo uga soo horjeedo inay sidaa tahay ku tagrifal awoodeed kadib xalay waxaa dhacday shalay baa waxaa markaa dad qaxootiha isugu soo baxeen magaalada bartamaheeda meel la yidhaahdo placa de republic halkaasoo ay xalay ciidamada booliska ee sida militarigu u tababaran ee jendarmariga la yidhaahdo ee xoog dadkii meesha kaga kiciyeen ayagoo burar iyo laad iyo admoodid inay awood dheeraada isticmaalayaan ayay dadkii halkaa kaga kaxeeyeen kadibna fiidooyo iyo sawiro laga qaaday ayaa waxay dhaliyeen carab badan oo hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo ee ka caroodeen dabeedna maanta waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay guddi madax bannaan in arrintaa loo saarayo lana baarayo rabshadahan ayaa imanaya iyadoo salaasadii baarlamanka faransiiska la keenay sharci hindise ku saabsan ammaanka oo ay dad badani ka qayliyeen iyagoo ku doodaya inuu sharcigani booliiska ka difaacayo waxyaabaha ay warbaahintu ka duubi karto iyo in la xadeeyo soo bandhiga qaabka booliisku ula macaamilaan bulshada maxamed cabdulaahi axmed baashi waxa uu degan yahay magaalada baariis waxaanu ka faalloodaa arrimaha yurub maalmahani waxay doodi badan ka taagnayd sharci cusub oo uu soo hordhigay baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha misir generaal dacmana kaasoo ka hadlayay nabadgelyada guud laakiin dooda badankeeda waxaa qaatay qodobka afar iyo labaatanaad kaasoo ciqaabayay sii deynta muuqaalka khaldan ee booliska khaasatan marka ay banaanbaxyadu jiraan ciqaabtaas oo gaaraysa hal sanoo xariga iyo shan iyo afartan kun oo yuuro ganaax doodaasi waxay xoogeysatay markii uu wasiirku yiri sharciganu waa mid difaacaya kuwana difaaca kuwaasoo si aan wanaagsaneyn loo soo dhigo baraha bulshada waxa socda waa dagaalka muuqaalka iyadoo la bartilmaameedsanayo ciidamada nabadgelyada dalka faransiiska sanadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo badan oo lagu diidan yahay axmaqnimada iyo cunsuriyadda booliiska qodobka afar iyo labaatanaad ee xeerkan ayaa mamnuucaya in lasoo bandhigo muuqaalka booliiska iyo guud ahaanba askarta iyadoo laga cabsi qabo in la beegsado xeradan kumeel gaadhka ah ayay muhaajiriintu dhisatay toddobaad ka hor kadib markii ay booliisku dumiyeen xero tan ka weyneed oo ku taalay taarabuunka cayaaraha ee ku yaala magaalada baariis dhinaceeda waqooyi madaxweynaha faransiiska ayaa ka qaatay go-aan adag xeerarka loola isticmaalo dadka muhaajiriinta ah oo badankoodu kama dambaysta socdaalkoodu ku soo aadan yahay dalka ingiriiska iyaga oo soo mara magaala xeebeedka kali